bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee reediyo muqdisho wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta deeq raashina gaarsiisay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan afar kursi oo ka mid a kuraasta golaha shacabka baarlamanka kow iyo tobanaad ee dalka oo maanta lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug afar ruux oo shacaba ayaa ku geeriyooday qarax argagixisadu la beegsatay mootobajaaj ay saarnaayeen dad shacaba oo marayay waddada isku xirta magaalada jowhar iyo garoonka diyaaradaha wararka dibadda warka habeenay reediyo muqdisho aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne ordogan oo booqasho taariikhi ah ku tegay imaaraadka carabta waa habeenimo isniina afariyo tobanka februari sannada labada kun iyo labaiyo labaatanka kusoo dhowaada warkaasiyo faah-faasan waan idiin akhriya anigoo nimco xasan cali wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta deeq raashina gaarsiisay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waryahayaga nuur maxamed cali ayaa warkan inoo soo diray wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa deeq raashiin ah oo cadad ahaan gaarayo ilaa iyo labaatan tan soo gaarsiisay magaalada beledweyne gargaarkan ayaa loogu talagalay dadka ay saamaysay abaaraha baahsan ee ka jira gobolada dalka gaar ahaan gobolka hiiraan wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan khadiija maxamed deeriye ayaa ku wareejisay gargaarkan wasiirka gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka hirsha xildhibaan cabdi mahad waxa uuna u mahad celiyey wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalk soomaaliya
waxaan diyaaraddii koowaad maanta la wareegnay oo aan kala wareegnay wasaaradda gargaarka iyo maarinta musiibooyinka federaalka soomaaliya kala wareegnay annagoo ah wasaaradda gargaarka iyo maarinta musiibooyinka xukuumadda hirshabeelle anoo ku hadlaya magaca wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maarinta musiibooyinka xukuumadda hirshabeelle waxaan u mahad celinayaa iyo magaca weliba ku hadlaya magaca ee maamulka hirshabeelle ku hadlaya waxaan u mahadnaqayaa guddiga qaran ee gurmadka abaaraha ee uu magacaabay ra-iisul wasaare rooble iyo sidoo kaleentood wasiir khadiijo maxamed diiri oo ah wasiirka gargaarka imaarinta musiibooyinka xukuumadda federaalka soomaaliya waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waa idinkaga mahadnaqaynaa garab istaagga aad garab istaagteen shacabka reer hirshabeelle oo runtii abaaro ba'an ee aad iyo aad abaare iyo aad iyo aad u ba'an ay saameeyeen sidoo kaleentoodna marna ay biyihii ay baabi'iyeen oo webigii marna uu biyihii ka baabi'iyo dalagii marna ay abaaro baabi'iyeen xildhibaan khadiija maxamed deeriye oo ah wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in qaar ka mid ah gargaarkii imaaraadka carabta ay soo gaarsiiyeen dalka soomaaliya ay maanta soo gaarsiiyeen magaalada beledweyne
jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sahaydii gargaar ee maalmahan soo gaaraysay oo ammaanta ugu dambaysa aan soo dejinnay sahaydii gargaar ee ka imaanaysa waddanka imaaraadka carabta qayb ka mid ah ayaa hadda soo gaartay magaalada beledweyne diyaarado way soo daba socdaan wayna degi doonaan haddii allaha awoodda la oggolaado wasaaradda gargaarka hirshabeelle wasiirkii ayaa nala jooga annagoo ku hadlaaya magacayga magaca wasaaradda gargaarka iyo magaca guddiga abaaraha soo dhammaystirno kadib aan ka hadli doonnaa sida dowladda hirshabeelle si la mida ayayna dowlad goboleedyada kale u gaari doonaan sahaydaa iska soo daba dhacaysa ee waddanka imaaraadka ka imaanaysa nuur maxamed cali warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada beledweyne
afar kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamanka kow iyo tobanaad ee dalka ayaa maanta lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waryahayaga bashiir xiirey ayaa warkan inoo soo diray
guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa maanta magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug ku qabtay doorashada afar kursi oo ka mid ah baarlamanka koob iyo tobnaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya afarta kursi ee maanta lagu doortay magaalada dhuusmareeb ayaa laba ka mid ah waxaa ku tartamay rag miisaan culus ku leh siyaasadda soomaaliya iyadoo sidoo kaleetana loolanka qayb ka ahaayeen kuraasta loo xiray qoondada haweenka markii ay soo idlaatay doorashada afarta kursi waxaa warbaahinta la wadaagay natiijada afarta kursi doorashadooda maanta lagu qabtay magaalada dhuusmareeb guddoomiyaha guddiga doorashooyinka galmudug maxamed daahir guuleed بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo taariikhdu tahay afar iyo tobanka bisha labaad laba kun labaatan iyo labo guddiga doorashada galmudug waxay qabteen afar kursi oo kala ah hob boqol soddon iyo sideed hob eber eber toddoba hob eber afartan and hob eber konton iyo saddex kursiga koowaad hob boqol soddon iyo sideed waxaa isu diiwaangeliyey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo naciime xuseen cali kooramka waxaa joogay siddeetan lix waxaa tanaasulay naciime xuseen cali waxaa hab gacantaaga loogu codeeyey murashaxa soo haray cabdiraxmaan cabdishakuur warsame wuxuuna helay siddeetan lix cod sidaa daraaddeed kursiga hob boqol soddon iyo sideed waxaa ku guulaystay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kursiga labaad hob eber eber toddoba waxaa isu diiwaangeliyey faarax cabdi diini maxamed cabdi cali waxaa tanaasulay maxamed cabdi cali waxaa hab gacantaaga loogu codeeyey murashaxa soo haray faarax cabdi diini wuxuuna helay toddobaatan lix cod toddobaatan lix cod koranku wuxuu ahaa toddobaatan lix sidaa daraaddeed kursiga hob eber eber toddoba waxaa ku guulaystay faarax cabdi diini kursiga saddexaad ee maanta uu qabtay guddiga doorashada galmudug wuxuu ahaa hob eber afartan waxaa isu diiwaangeliyey cabdulaahi aadan kullane iyo xasan cabdi jaamac kooramku wuxuu ahaa boqol iyo kow waxaa tanaasulay xasan cabdi jaamac waxaa hab gacantaaga loogu codeeyey murashaxa soo haray cabdulaahi aadan kullane waxayna u gacan taageen boqol iyo kow cod sidaa daraaddeed kursiga hob eber afartan waxaa ku guulaystay cabdulaahi aadan kullane oo helay boqol iyo kow cod kursiga afraad ee maanta uu qabtay guddiga doorashada galmudug wuxuu ahaa hob eber konton iyo saddex waxaa isu diiwaan geliyey raysal qorane abshir xaajiye axmed gaas ubax cabdi cali samsam xasan diiriye faadumo cabdulaahi shiikhdoon hindi cabdi kaas faamo caabi guureeye waxaa tanaasulay xaajiye axmed gaas waxaa dhacday codbixintii kooramku wuxuu ahaa sagaashiyo afar raysal qorane abshir waxay heshay siddeed iyo saddex cod faamo cabdi guureeye waxay heshay hal cod xaajiye axmed gaas waa tanaasushay murashaxiinta kalena wax coda ma helin sidaa daraaddeed kursiga hob eber konton iyo saddex waxaa ku guulaystay raysal qorana abshir oo heshay siddeed iyo saddex cod waa mahadsantiin bashiir cabdi xiirey warbaahinta qaranka dhuusamareeb
afar ruux oo shacab ah ayaa ku geeriyootay qarax argagixisadu la beegsatay mootabajaaj ay saarnaayeen dadkaasi uu marayay wadada isku xirta magaalada jowhar iyo garoonka diyaaradaha magaaladaasi waryahayaga abuukar maxamed bacadle ayaa warkan inoo soo diray
innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allah u naxariistee maanta afar qof oo shacab ah ayaa ku geeriyooday waddada isku xirta jowhar iyo garoonka diyaaradaha maxamed dheere ka gadaal markii koox argagixisadu ay qarax halkaasi kula beegsadeen qaraxani ayaa ka dhacay deegaanka carmooley oo ka mida tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhar taliyaha saldhigga booliska degmada joor gaashaanla dhexe bashiir xasan xalfoow ayaa ka codsaday ayaa ka tacsiyeeyey geeridaasi wuxuuna baaqu dira shacabku nool deegaanada hirshabeelle gaar ahaan shacabka ku nool degmada joor iyo hareeraheeda in ay la shaqayn laamaha amniga si looga guulaysto dhagarta kooha argixisada waa u jeeddiin shacab iyo dawlo midna ay cafinaa ma jirto ummaddan soomaliya inay gumaadaan loo soo diro saas daraaddeed waxaa la rabaa meesha ay wax dhigayaan iyo meesha ay wax samaynayaan kulli dadaa jooga shacaba waxbana kulli waa dhimanaysaahe waxba ha dhowrine dadkaas intay dadka ina halligin markay meel wax dhigaan inaad hay-adaha amniga lasoo xariirtiin oo sheegtiin inaad ummadda amniga ka shaqaynaayo oo habeen maalin u tagaan la shaqaysaan nimankaana si wada jira aan uga hortagno dhan kale taliya wuxuu sheegay in ay socdaan howlgalladii ka dhankaha kooxa argixisada ayna sheegeen in ay ku raadjoogaan kooxahaasi firxad kadib goobahay ku dhuumaalaysan jireen laga saaray
howlgalleenna waa socdaan maba joojino habeen iyo maalin waa socdaan waa garan kartaa dhagarada ay maleegayaan meelaha ay beegsanayaan hadda waxaa waaye waddo dad masaakiin oo shacaba marayaan ninka waxaas dhigaayo inuusan diin shaqa ku lahayn waa loo jeedaa inuusan dowladnimo rabin waa loo jeedaa inuu dhibaato ummaddaas loo soo diray oo loo soo kiraystoya waa la fahmi karaa saas daraaddeed ummadda soomaaliyeed ee degan deegaankan jowhar waxaan ka codsanaynaa inay amniga nagala shaqeeyaan oo khayaanada ay wadaan dhagartaas aysan ku kaasoomin sidaasaan ka codsanaynaa allah u naxariisto wax dhaawaca ma jiraan afar qof ayaa moodada saarneed afartiin waa ku dhimatay meesha
booliska dowlad goboleed hirshabeelle ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay wadeen howlgallo kooxaha argagixisada looga sifaynayo deegaanada u dhexeeya jooriya balcad iyo sidoo kale deegaanada u dhexeeya degmada mahadaay iyo jalalaqsi abubakar maxamed bacadi leh warbaahinta qaranka caasimadda dowlad goboleed hirshabeelle magaalada jowhar
mahadsanid abuukar wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxa hay-adda u n h c r ee soomaaliya mudane cabdiwahaab ogaas xuseen ogaas khaliif wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa warbaahinta la wadaagay muhiimadda kulankan
maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo tobankii bishii februari waxaan xafiiskayga ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo wakiilka u n h r soomaaliya master mgads oo runtii aan ka wada hadalnay sidii dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan ee waddanka gudihiisa jooga iyo kuwa qaxootiga aba meel kasta ay joogaanba ee doonaya inay waddankooda ku soo noqdaan ee loogu sahli lahaa inay soo noqdaan waxaan ka hadalnay in muddo aana laga doodayay oo socotay dadka qaxootiga ee gaar ahaan hadda soke ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dariska la'a soomaaliya in dadkaasi laga caawiyo siday waddanka ugu soo noqon lahaayeen ayadoo rabitaankooda ku xidhan tahay oon ciil khasbaynin hase ahaatee markii lasoo noqonayo dabcan qof waddankii soddon sano ka maqnaa qaarkood ay ku dhasheen waddanka kenya dadka ay alaab iyo qalab iyo degaan ay degan yihiin uu jiro balse ay doonayaan waddankoodii lama huraanka inay kusoo noqdaan sidii lagu sahli lahaa in loo abuuro shaqo in loo abuuro waxbarasho in loo ay helaan seerfisadii ay ku noolaan lahaayeen arrintaasaan ka wada hadlaynay oo runtii aan isleeyahay waa arrin aad iyo aad u wanaagsan qaybna ka qaadan karta dhiirigelin kartana in dadkiina ay kusoo noqdaan waddankoodii hooyo islamarkaana loo abuuro shaqooyin ay macnaha ku shaqeeyaan si dadka kale ee dhimani ay runtii ay uga soo ay waddanka uga soo noqdaan intaa waxaa dheer isagana oo jira ayadoo abaaro badan ay jiraan waxaa aad u sii batay dadkii gudaha ee barakacayaasha ahaa oo runtii waddankoodii kusoo barakacay kuwaasna sidii wax loola qaban lahaa oo runtii ayagana loo siin lahaa service iyo shaqo lagu abuuri lahaa iyo runtii baahida ay waxay u baahan yihiin ayna loo qaban lahaana ka wasaarad ahaan qaybta kaga aada arrimaha bulshada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu taasna runtii waan soo dhaweynay diyaar baana u nahay waxaan rajaynayaa dadkaasi hadda aanu ka hadlaynay dhibaataysan muddo waddankooda ka maqnaa meel kastaba ha joogeene inay runtii fursad weyn u tahay sidii waddankooda ay ugu soo noqon lahaayeen iyadoo shuruucda ka taalla ee caalamkana ay tahay khasab aynan ahayn dadka ayuunkaa doonaya inay soo noqdaan in loo diyaariyo maxaan ku dhahda meel ay kusoo noqon lahaayeen intaasaan runtii aan isleeyahay maanta way ahayd kadibna waxaa noqonaysaa in lasii wada shaqeeyo oo tiimamku ay sii wada shaqeeyaan lana diyaariyo barnaamijkaas isagaa sidii looga qayb qaadan lahaa
kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka hadlayay kulan ay yeesheen wasaaradda iyo hay-adda u n h c r iminkana wasiiru dowlaha howlaha guud iyo guryeynta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xariga ka jaray mashaariic laga hirgeliyey magaalada cadaado waryahayaga jeylaani xasan ayaa warkan inoo soo diray wafdi uu hogaaminayo wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta dowladda federaalk ee soomaaliya bashiir maxamed jaamac ayaa soo gaaray magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ujeedka socdaalka wafdiga uu hogaaminayo wasiiru dowlaha oo ka koobnaa wasiiru ku-xigeenka gaadiidka cirka iyo dhulka xukuumadda federaalk ee soomaaliya wasiirka waxbarashada maamulka galmudug maxamed xasan dhoore wasiirka howlaha guud ee maamulka galmudug axmed dhiblaawo casir iyo wasiirka cadaaladda maamulka galmudug cabdi fidow ayaa daarnaa xarig jarka dhismayaasha iyo wareejinta xarumaha danta guud ee maxkamadda iyo dugsiga sare ee loo dhisay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud dhismayaasha danta guud ee maxkamadda iyo dugsiga sare oo maalgeliyey midowda yurub oo kaashanaya maamulka galmudug ayaa waxaa xarig jarkiisa ugu horreyn ka hadlay nuur yar waxayla shaarbacadde gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado maanta aad ayay noo farxad gelinaydaa in aan maanta wada joogno dhammaanteen haddaan nahay federaal haddaan nahay galmudug haddaan nahay degmo oo bulshadu wada joogaan hay-addii brojectidan fulidey iyo qoladii fankeeda bixiday aad ayay maanta kalsooni aan ugu wada qabnaa in aan shaqadii la qabtay ee muhiimadda lahayd maxkamadda degmada cadaada laga fuliyey sidii aan u baahnayna looga fuliyey
wasiirka waxbarashada maamulka galmudug maxamed xasan dhowr iyo wasiirka cadaaladda galmudug cabdi fiidow ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda dhismayaasha iskuulka iyo maxkamadda sare ee loo dhisay magaalada cadaado waxaan maanta halkaan aan ka xarigi jirnay iskuul runtii si heer sare ah loo dhisay oo tayadiisu sarrayso oo ay iska kaashanayeen midooda yurub iyo dowladda federaalka iyo galmudug runtii waa iskuul boqol boqol ku fadhiya oo aad u jeediin sida hadda ay uga faa'iidaysanayaan ardayda soomaaliyeed ee reer cadaado saldhiggii iyo maxkamaddii waa la sameeyey waan ka mahad celinaynaa waxaa noo dhiman xabsigii in noo dhammaystiro taasna waxaan ka codsanaynaa waxaan ka rabnaa uga fadhinaa wasaaradda hawlaha guud ee heer federaal iyo wasaaradda hawlaha guud ee heer heer stateba annaga waxaa nagala rabaa sida noogula dhiibay inaan ugu shaqayno ilaa waa ba- baahi inoo haysay inaan ku baahi beelno mujtamaca iyo deegaankaan ugu shaqayno ugu dambayn wasiiru dowlaha howlaha guud iyo guryeynta xukuumadda federaalka ee soomaaliya bashiir maxamed jaamac ayaa xarig jaray dhismayaasha labada xarun ee maxkamadda iyo dugsiga sare ee loo dhisay magaalada cadaado
mashruucaasna waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa maalgeliyaashii iyo fuliyaashiiba waxaan kaloo aad iyo aad uga mahad celinaynaa shirkadihii fuliyey oo warbixinta sidana lagu siiyey sidii la rabay oo quality leh oo muxuu ahaa qiimihii yani sidii ay ballanta ku qaadineen u fulindeen oon u fuliyey maantana furayaashii nagu wareejinaya haddaannu nahay wasaaraddii howlaha guud dibdhiska iyo guriyeynta dalka annaguna aan ku wareejin doonno wasaaraddii annagoo ay nala aan garab taagan yahay wasiirkii howlaha guud ee statekan inaannu ku wareejinno furayaashaas wasiirka waxbarashada ee galmudug waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa deeqbixiyihii euda oo ku deeqday bixinta lacagtii halkan lagu dhisay waxaan rabaa marka hay-addii kale oo cadaaladda kaabaysay oo ah xabsiyadii aynu wada istaagno marka taas ama waa dhaqan celinta aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa bahda cadaaladda iyo degmada cadaado jeylaani xasan cusmaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada cadaado
wasaaradda haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay kulan lagu xoojinayay qoondada haweenka ee kuraasta baarlamanka
wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaanad xaniifo maxamed ibraahim ayaa maanta ka qayb gashay shir ay isugu yimaadeen haweenka soomaaliyeed oo lagu xoojinayay ololaha uqareemidda iyo xaqiijinta qoondada haweenka ee ugu yaraan boqolkiiba soddon kuraasta harsan ee golaha shacabka soomaaliya madashan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka kala socday hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya iyo qaar ka mida guddoomiyaasha ururada bulshada rayidka oo goobta ka hadlay
haweenkii dalka soomaaliyeed ayaan nahay waxaan nahay bulshada waxaan ka nahay boqolkiiba shan iyo toddobaatan toddobaatan numbarka ugu weyn oo konton ka badan ayaanu lagu qiyaasaa waxyaabaha baarlamaanka loo galo oo looga hadlana waxa ugu badan waa arrimaha qoyska waa arrimaha haweenka waa arrimaha caruurta intaasna haweenkaa ka mas-uula sida aad aragtaan labada stateba waxay dib uga dhacsan yihiin horumarka guud ee dalka ka jira qeybo ka mid ah waxa keliya oo maantay dhinac walba haddii loo fiiriyo wax ka qaban karana waa haween waxa keliya oo maantay hagar iyo maxaa la yidhahdaa hantidooda iyo maalkooda siyaasadooda si hagar la-aan uga shaqeyn karana waa haween
aan difaacno jiritaanka haweenka aan difaacno jiritaanka qaranka aan difaacno jiritaanka midnimada ummadda soomaaliyeed annagu waxaan u taaganahay midnimo waxaana u codaynaynaan hortiina ka sheegaynaa madaxweynaha midnimada keenayaan siinaynaa annagu codkayaga ugu dambeyn wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalk soomaaliya xaniife maxamed ibraahim oo kulanka ka hadashay ayaa tiri waa in la helaa xuquuqda ay leeyihiin haweenka soomaaliyeed
anagoo ku hadlaayo dhammaan shaqaalaha wasaarad waxaan diyaar u nahay wado kasta oo aan ku heli karno kootada dhammaan dowlad goboleeda mar kale waan ku noqonaynaa meel ayaan ku simi doonaa maka harayno waa isla gaaraynaa gunaanadka anagoo wada socono intii hore u wada soconay anagoo ah insha allah dhammaantiin waa mahadsantihiin haweenka soomaaliyeed ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda ku aadan doorashooyinka dalka
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararkii dibadda madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa booqashadiisii ugu horeysay sagaal sano kadib ku tegay dalka isutaga imaaraadka carabta xiriirka imaaraadka iyo turkiga oo sannadihii dhowaa aad u xumaa ayaa soo hagaagaya tan iyo markii booqashada uu ku tegay dalka turkiga dhaxal sugaha abuutabay ee sheekh maxamed bin zayd al nahayn bishii nofembar sanadii labadii kun iyo kow iyo labaatankii kadib casuumaad uu ka helay madaxweynaha turkiga booqashadan ayaa ka tarjumaysa tallaabo muhiim ah oo loo qaaday kor u qaadida xiriirka istiraatiijiyadeed ee sii kordhaya ee u dhexeeya labada saaxiib ee gobolka ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowladda imaaraadka carabta turkiga ayaa kaalinta koob iyo tobanaad kaga jira dalalka ugu waaweyn ee ganacsiga la wadaaga imaaraadka carabta halka imaaraadku uu yahay saaxiibka labiyo tobanaad ee ganacsiga turkiga caalamka iyo ganacsiga ugu weyn ee gobolka khaliijka guur ahaan warkii habeenimo aad ka dhagaysanaysaan rediyo muqdisho dhegeystayaal waa inageyntaa